dagaallo badan oo dhacay dad la dilay dad la dhaawacay iyo dad lagu xadgudbay iyo kuwo la barakiciyaba waxaa sabab u ahaa waxyaabaha la ogaado waxaa ka mid a markii la baarayay waxaa sabab u ahaa hadal qaldan oo uu dhahay siyaasi xasaanad leh uu dhahay ayaa qayb ka ahaa mushkiladda waxa dhacay marka hore waxaan soo jeedinaynaa in eh, kuwa eh, horta mi- warbaahinta gaar ahaan weliba waxaan soo jeedinaynaa inaysan baahin hadallada xanafta leh ee ay dadka qaar dhahaan ama oda dhaqan ha dhaho ama siyaasi xasaanad hogambanaya ha dhahe maxaa yeelay hadalladaasi waxay kasbeen in qof baadiye jooga ma kala saari karo waxa la dhahooyo in ay tahay qofkan inuu xil raadihooyo keliya oo inuu kusii joogo daday waxay u joogtahay mogta waagii dambiilayaasha la difaaci jiray in xil lagu helo amba dagaalada in la abuuro in xil lagu helay waagi u joogtahay mogta waxa aad daynaysaan qofka qoraga watoo baadiyaha joogo ma fahmaaye inuu qofkaani uu- uu hal mar uu ku gudbooyo meesha oo dadka iskaga dhigooyo inuu shaqeeyo ma fahmaaye wuxuu ku dilaa kii dariskiisa hayduu ku dilaa waa lagaa qaldan yahay hadduu ka maqlo nin siyaasi oo meeshaan joogo xamar joogo qorigiisuu qaadaa dadka dariska u dila marka horta warbaahinta marka koowaad mushkiladda ugu weyn oo oo baahisay waxaasi dadka baadiyaha joogan dhegta uga shubtay dadka hadalka qaldan oo la dhahay anshaxa ha ilaaliyaan warbaahintu hadalka xanafta leh ha joojiyaan waxaan kaloo soo jeedinaynaa oo, mas-uulkii ugu sarreeyay dalka iyo baraan ministerkii iyo joogeed in arrimaha sida laga yeeli lahay arrimahaasi